magaalada dhobley waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanayay dhalinyarada baranaya cilmiga caafimaadka kuwaasoo wax badan ka bedelay buuxinta ama daboolidda baahida loo qabo arrimaha caafimaadka ee ka jirtay degmada dhobley qaar ka mid ah dhalinyarada bartay cilmiga caafimaadka ee ku nool magaalada dhobley ayaa ka warbixiyey baahida loo qabay cilmiga ay barteen iyo sidaa ay u dabooleen
maasha allah si guud ayaan oga qaadanay anagoona anagoo nahnay dhalinyarada magaalada dhobley usoo baxday oona baratay caafimaadka marka waayo waxaan furnay xarumo badan oo caafimaad ka mid ahay oo bahda baahida dabooshay shacabka abdullaahi sulub waxaan ahay dhalinyarta ku nool degmada dhobley ma garanaysaa aqoonta caafimaadka baratay kuna shaqaysata kolley degmada dhobley caafimaadka markii la dhaho aada buu magaranaysaa ugu badan yahay caafimaadkuna waa waxyaalaha asaasiga nolosha bili-aadamka magaranaysaa hadda la dhihi karo waa waa ay waa ay ku nool yihiin waxay u doorbidayaan dhalinyartu caafimaadka waxyaalaha waxaa weeyaan inay naftooda ayagu ay ay ku difaacaan iyo inay bulshadooda wax ugu qabtaan marka sida hadda barefadka oo kale barefadada magaranaysa caafimaadku aad bay u badan yihiin markii laga markii loo fiiriyo meelaha kale ama hay-adaha kale ama magaranaysa dowladdu caafimaadka ay samayso waxaa aada uga badan caafimaadka barefadka loo leeyahay dhalinyartu ay samayso marka baahiyaad fara badan oo ay dhalinyartu dabooshay oo caafimaad xagga caafimaadka ayaa jira wallaahi waxaa sabab ah inay caafimaadka dhalinyartu ay bartaan marka ay ka baxaan secondary waad ogtahayoo wadankeena wadan iska burbursan soddon sano iska burbursanaa haddii kuliyadaha kale sida aqoontiga oo kale ama xisaabaadka ama magaranaysa i t-ga kuliyadahaas hadday dhalinyartu intay soo bartaan afar sano ay digrii kusoo qaataan ay isdhahaan shaqa ad heshaan badanaa ma helayaan ama shaqa hadday helaan lafteeda wax iska nasiiba laakiin shaqa deg deg oo markaas ay helayaan ma jirto caafimaadka marka waxay u baranayaan dhalinyartu badanaa ee ku kalifa waxaa waaye inay noloshooda asaasiga ay ku difaacaan ma garanaysaay inay ayagu wax isku dardarsadaan oo ay sheerar samaystaan oo sidaas ay farmasiyaal ku furtaan kuliyadaha caafimaadka hayaa ah kuwa ugu badan ee markii dalkeena la joogo ay bartaan dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ku biiraan iyagoona ka fiirinaya fursadaha shaqo oo ay heli karaan marka ay jaamacadaha dhammeeyaan